duulaanka gardarada ee ka soconaya marinka ghaza kaasoo uu maamulka yahuudda kusoo qaaday muslimiinta ku sugan marinka ayaa galay maalinkii boqol labaatan iyo sagaalaad oo xidhiir ah waxaana weli duqeymo xoogan ay ka soconayaan qaybo badan oo ka mid ah marinka ghaza iyadoo ay dhanka kale ciidamada yuhuudda wajahayaan dagaaladii ugu xumaa abid ee soo mara iyagoo laga dilay tobanaan askari kuwa kalena laga dhaawacay duqeymaha ay geysanayaan diyaaradaha yuhuudda ayaa weli si barara u beegsanaya magaalada rafax ee dhacda xuduudda ay wadaagaan jiida ghaza iyo masar waxaana halkaasi ku sugan muslimiin badan oo kasoo barakacay waqooyiga iyo koonfurta marinka waxayna doonayiin in halkaasi ay kaga badbaadaan duqeymaha bahalime ay geysanayaan gumaystaha sahaynada weerar rasaaseen oo ay ciidamada sahaynada ka geysteen agagaarka isbitaalka naasir waxa uu dhaliyay khasaare xoogan oo soo gaaray dadkii ku sugnaa agagaarka isbitaalka iyadoo sidoo kale cadowga uu waqooyiga marinka khaza uu ka fuliyey duqeyn ay ku shiideen tiro aad u badan oo muslimiin ah kuwo kalena ay ku dhaawacmeen guri ku yaala waqooyiga magaalada rafax duqeyn ay ka geysteen ciidamada yahuudda waxaa ku shiiday tiro aad u badan oo muslimiin ah tobanaan kalena way ku dhaawacmeen madaafiicda goobta ayay ciidamada yuhuudda ku garaaceen muqayimka almakhazi ee bartamaha jiida ghaza waxuuna sababay dhimasho iyo dhaawac magaalada rafax waa magaalada ugu daran ee martigelinaysay duqeymaha dhacay saacadii lasoo dhaafay manaadiqda kala duwan ee magaalada duqeymaha ka dhacay saacadihii tegay waxaa ku shiiday lixdan iyo saddex ruux oo falastiiniyiin ah waxayna iskugu jireen caruur iyo haween aan waxba galabsan ciidamada sahaynada duqeyn ay ka geysteen muqayimka shaabuura ee magaalada rafax waxa ay ku beegsadeen masjidka arraxma waxaana ku shiiday qaar badan oo ka mid ah dadkii ku cibaadaysanayay masjidka iyadoo ay kuwo kalena ku dhaawacmeen waqooyiga magaalada rafax ayaa habeenkii xalay waxaa ka dhacay duqimo bahalimo ah waxaana ku shiiday dad badan oo muslimiin ah dhaawacyadii iyo shuhaadadii ayaana la geeyey isbitaalka alkuweyti halkaasoo lagula tacaalaya xaaladooda caafimaad waqooyiga magaalada rafax ayaa habeenkii xalay waxaa ka dhacay duqimo bahallima oo aan horay loo arag waxaana ku shiiday dad badan oo muslimiin ah dhaawacyadii iyo shuhaadadii ayaana la geeyey isbitaalka alkuweyti halkaasoo lagula tacaalaya xaaladooda caafimaad dad badan oo ka soo cararay duqeymaha indhala-aanta ay geysanayaan ciidamada arxanlaawayaasha ee sahaynada ayaa kusoo barakacay isbitaalka alkuweyti ee magaalada rafax hay-adda bisha cas ee falastiiniyiinta ayaa waxay sheegaysaa in ciidamada yuhuudda ay beegsadeen xarun ay hay-adda leedahay oo ay ku sugnaayeen dad barakacyaal ah taasoo ku taala bartamaha magaalada rafax iyadoo dhanka kale ay ciidamada yuhuudda beegsadeen guri ku yaala bartamaha muqayimka nuseyraad ee marinka ghaza waxaana ka dhashay khasaare xoogan oo iskugu jira dhimasho iyo dhaawac wariyaasha ku sugan magaalada rafax waxay sheegayaan in magaalada uu ka dhacay iskahorimaadyo waxaana intaa kadib ay ciidamada yuhuudda madaafiicda goobta ku duqeeyeen magaalada weliba si gaara dhanka xuduudda ee xigta waddanka masar waxayna khasaaro xoogan ka soo gaareen dadkii ku sugnaa halkaasi ciidamada sahaynada yuhuudda oo bayaan soo saaray waxay ku sheegeen in mandiqada shaabuura ay ku beegsadeen silsilado duqeymo ah haatanna ay soo afjareen dagaalka rafax waa siday hadalka u dhigeene waxaa dhanka kale ay ciidamada sahaynada weerar toogashaha ka geysteen magaalada khanyonis gaar ahaan isbitaalka naasir waxaana halkaasi ku shiiday dad badan kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen toddoba qof ayaa ku shiiday duqeyme ay ciidamada sahaynada yuhuudda ku beegsadeen isbitaallo dhowra oo ku yaala magaalada rafax halka koo iyo toban kalena ay ku shiideen duqeymo ka dhacay isla rafax sidoo kale shan iyo toban ruux ayaa ku shiiday duqeyn ay ciidamada yuhuudda ka geysteen magaalada ghaza halka ay kuwo kalena ku dhaawacmeen guryo iyo masaajid ku yaala koonfurta magaalada ghaza ayay ciidamada yuhuudda duqeymo xoogan ka geysteen waxaana ku shiiday in ka badan soddon iyo laba ruux oo muslimiin ah halka ay ku dhaawacmeen tobanaan kale sidoo kale duqeen bahallimo ay ciidamada yuhuudda ka geysteen isla koonfurta jidda ghaza waxaana ku shiiday konton iyo laba ruux oo falastiiniyiin ah kuwaasoo iskugu jira caruur iyo haween aan waxba galabsan duqeyn xogan ayaa sidoo kale ka dhacday mandiqada albaraka ee magaalada dirilbalax waxaana ku shiiday in ka badan toban ruux oo iskugu jira caruur iyo haween waxaana la geeyey dadkii dhaawacyada qabay iyo kuwii ku shiiday isbitaalka shuhadaa ulaksa isla mandiqada dirilbalax waxaa laga soo sheegayaa istishaadka in ka badan shan iyo toban ruux oo muslimiin ah dhanka kale ciidamada yuhuudda ayaa ku dhigbaxaya furmaha marinka ghaza halkaasoo ilmahooda ku feelanayaan duurjoogta halka ay dhankoodkan ugu jiraan milatariga muqaawamada waxaana khasaare baaxadii ay kala kulmeen dagaallo afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay ka dhacay magaalada kanyonis ee koonfurta jiida khaza iska hor imaado xoogan ayaa ka dhacay qaybo badan oo ka mid ah magaalada khaza waxaana lagu soo waramayaa in laisku adeegsanayo hubka noocidiisa kala duwan iyadoo waryo ku sugan marinka khaza uu sheegayo in hubkan laisku adeegsanayay dhawaqiisa laga maqlayay qaybo badan oo ka mid ah jiida khaza ciidamada muqaawamada ayaa sheegtay weerar ay ku nafwaayeen laba ka mid ah ciidamada yahuudda oo ka dhacay magaalada kanyonis ee koonfurta marinka khaza halka ay kuwo kalena ku dhaawacmeen sida uu baahiyey iclaamka kooxda muqaawamada waxay sidoo kale ciidamada muqaawamada weerar dabagal oo khasaare lagu gaarsiiyey u dhigeen ciidamada yahuudda kamiinka kadibna waxaa dhacay weerar toos oo u dhexeeya kooxaha wax iska caabinta reer falastiin iyo ciidamada yahuudda ee soo duulayaasha ah warbaahinta yahuudda ayaa sheegaysa in ciidamada yahuudda ay ku dhaceen weerar dabagal ah oo ay u dhigeen ciidamada wax iska caabinta falastiiniyiinta halkaas uu dhimasho iyo dhaawacu ka soo gaaray tiro aad u badan oo ka tirsan ciidamada yahuudda ugu dambeyntii ciidamada yahuudda ayaa qirtay dhimashada askar iyo saraakiil ka tirsan ciidankooda kuwaasoo lagu leeyay dagaalada ka soconaya marinka khaza waxayna dhanka kale bilaabeen ciidamada yahuudda inay iskaga soo baxaan qaybo ka mid ah magaalada kanyonis ee marinka khaza maamulka yahuudda ayaa sheegayay in ciidankiisa uu magaalada kanyonis ee koonfurta jiida khaza uu ku wajahaya xaalad adag oo xagga dagaalka ah kadib markay magaalada ay ka dhaceen dagaalo badan oo khasaare xoogan lagu gaarsiiyey ciidamada maamulka yahuudda gawaadhiya askar badanna looga gubay wuxuu sidoo kale sheegayaa maamulka yahuudda in weerarkii dabagalkaha ee maalintii shalay ka dhacay kanyonis ay ka warbixin doonaan saraakiisha dagaalka ee ciidamada yahuudda sida ay wax u dhaceen iyo waxaa ku qabsaday ciidankooda magaalada kanyonis ee koonfurta jiida khaza warbaahinta yahuudda ayaa dhankooda sheegaya in kamiinkii ka dhacay kanyonis uu ahaa weerar ballaaran oo aysan horay u arag ciidamada yahuudda dhimashadii iyo dhaawacyadii ka dhashay weerarka ayaana waxa uu qaatay dhowr saacadood in laga daabulo goobta uu ka dhacay dagaalka weerarkan ayaa waxa uu ciidamada yahuudda soo xasuusiyey weerarkii labiiyo labaatankii janaay ay milatariga muqaawamada ka fuliyeen muqayimka almakhazi ee bartamaha kanyonis kaasoo ay ku dileen in ka badan labaatan iyo kow oo askar iyo saraakiil iskugu jirta weerarkan dabagalka ee maalintii shalay ka dhacay magaalada kanyonis ee ay suuragaltahay inay sii kororto tirada dhimashada maadaama ay jiraan askar ay soo gaareen dhaawacyo halis ah ayaa hadda waxaa lagu soo waramayaa in lagu dilay koo iyo toban askar iyo saraakiil iskugu jiraan